والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إن كيس كاسو وحويان كيس وركيس يمكا واضح كيعي وانا كيس آد وحفلحن أو جريمة وانا حب أينان محاكرة دقنا هام أولهين oo maxaan ku rahay inagu cusub waa lagu guulaystay dadkii maxaan ku raha faldambigaa ku eedaysnaana saaka garsoorkaa la hor keenay garsoorkuna xerarinta waxay u gudbisay horgeyntii macnaha waa eedayntii u horreysay ee boliiska maaha eedayntii kaba dambaysta ahayd markaa kiiskaas waxaa loo rumaangareeyey kiiskaa waxaa loo rumaangareeyey oy maxkamaddii awoodda ulahayd u rumaangaraysay kiiskaa waxay maxkamaddii awoodda ulahayd u rumaangaraysay si dhaqso loogu qaado annaguna boliisku way noo keeneen maxkamaddaanu horgeynay maxkamadduna way rumaangaraysay deg deg baana kiiskaa loo qaadaya qodobada aad ku eedayseen maxaa kamid ah aad u gudbisay maxkamadda dadkii dilka tooskaa u geystay waxay ku eedeysan yihiin qodobada afar boqol soddon iyo afar oo lala akriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta guud dad weli aan warkoodu caddayn oo gacansiina gacansiin ku arke eedaysan oo dhowr qofina maxaan ku dhaha dee alla ku leeyahy laba boqol sagaashan iyo toddoba xeerka ciqaabta guud oo hadday gacansiintu ku caddaato haddii kale xorriyaddooda ay heli doonaan xeer laariye rumaanku wuxuu qaataa toddoba maalmood ilaa shan iyo afartan maalmood dacwadana waa mid xasaasiyo dalkao dhan laga sugayo intee leeg buu qaadan doonaa rumaanku insha allah waxaan rajaynaynaa dacwadda in dhaqso loo qaado imise qof aad soo eedaysay ilaa imaka haddii alla ku leeyahy dadka eedaysani waa toddoba qof marka ma booliskii iyo reerka dhan baa wada xidhan dad dad kala soo qabateen oo wixii faldambigaa ku raad yeeshay ee ilaa imaka la ogaaday la helay ayuunbaa ayuunbaa ayuunbaa la eedeeyey